anoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrafoonka barnaamijka martida mikrafoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan guddoomiyaha waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda amniga ee magaalada muqdisho qurbajoogta ah magaaladaasi kusii qulqulaysa iyo weliba hanaankooda maalgashiga iyo shaqooyinka ay u tagayaan magaalada muqdisho siyaabaha maamulka gobolka banaadir uu gacan uga geysan kara dib u soo noqoshada dadka qurbajoogta ah iyo weliba isku celinta hantida marka ugu horeysa guddoomiye kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka
aad baa umahadsantiin guddoomiye bal inkastoo xaaladda ammaanka ee guud ahaan magaalada muqdisho laleeyahy waa kasoo reynaysaa laakiin bal adoo soo koobaya maalinta aad timid oo xilkan aad qabatay magaalada muqdisho iyo maanta bal farqiga u dhexeeya wax yar haddii aad dib naga xasuusiso intee ayuu la egyahay maxaase isleedahay way soo hagaageen tan iyo waqtigaas
marka ugu horeysa maalintaan imid shan degmo ayaa dawladda gacanteeda ku jirtay shanta degmona amnigeedu ma sugnayn oo qof xildhibaan ah ama qof mas-uula ama qof dawladda u shaqeeya ma haweysan karin inuu degmadaas guri ka karaysto oo uu nolol caada ku noolaado ma awoodin qof mas-uula ama qof dawladda u shaqeeya inuu baarbeeri intuu tago tinta ka jarto ma awoodin qof mas-uula ama qof dawladda u shaqeeya inuu intuu suuqa tago uu dhar kasoo gato ama suuqa uu ka adeegto ma awoodin shan degmana markaas dawladda controlaysay marka oo gacanteeda ay ku jirtay amnigeedu marka wuxuu ahaa amni khatar qofka uu had iyo jeer naftiisa khatar ku jirto ayuu ahaa hadda lix toddobiyo toban degmo ayaa dawladda gacanteeda ku jirta dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka xildhibaanada iyo dadka mas-uuliyiinta ah waxay u adeegtaan sida caadiga ay u adeegtaan guryihii bay kiraystaan oo hoteeladii jakaarka ah ee dhibaatada ka haysatay ee lacagta layga bixiyay hotel baa lagu leeyahanaba ka baxeen qof kasta marka laba boqol iyo konton dollar buu guri ku kiraysan meeshii kun iyo shan boqol ay ahayd in laga bixiyo oo dawladda ay ka bixiso qofka xildhibaanka ah ay ka bixiso oo ay ahaan jirtay marka noloshii saasay isu bedeshay dadku habeenkii shanta galabnimo markii la gaaro ama afarta galabnimo markii la gaaro ayaa la xiri jiray maaragtay ganacsiga dhan la xiri jiray ay xirmi jirtay magaaladu hadda afar saac iyo bar shan saac habeennimo ayaad waxaad arkaysaa maqaayado furan oo la fadhiyo waxaad arkaysaa carwooyin furan oooo laga dukaameysanahayo waxaad arkaysaa noloshii caadi runtii magaaladii caadi kusoo dariiqyo furan baad arkaysaa oo business ka wada furan tahay habeenkii afar saac oo qofku waktigu doono uu wax kasoo gadan karahayo noloshii marka saasay isu bedeshay suuqyadii waa lagu daahayaa suuqyadii waa la buuxaa magaaladu cidlay ahayd oo dadna ma joogin jidadka cidlay ahayd suuqyadeeda cidad cidlay ahayd yacni magaalo laga kala tegay oo aan qofna ku noolayn oo bahalagalayn ahay u ekayd haddana waxaa waaya meel cagta la dhigo magaalada muqdisho meel cagta la dhigo ama hotel aan buuxin ee ku yaala hotel muqdisho ku yaalla ee aan buuxin ma jiro marka nolosha sidaasay isu bedeshay guddoomiye waxaa jira in inkastoo ay wax badan ay hagaageen haddana weli waxaa jirta degmooyin ka mida gobolka banaadir gaar ahaan hadda marka la fiiriyo dhinaca wardhiigley ee shisho oo kale yaakshiid oo kale in ay dhibaatooyin ka taagan yihiin xaafado badan oo weli aanay xataa dadka caadiga ah qaarkood tegi karin ama shaqaalaha dowladda weli jira maxay tahay caqabadaha ka taagan xataa xaafadihii gacanta dowladda soo gala in weli ammaankooda aysan sugnayn oo aad moodid dadka eryada number afar waa beri ilaa xamarweyne in ay hadda aada uga buuxaan ilaa iyo madiina ad moodaa maxaan xaafadaha kale dhowaantan la xureeya aanay dadku u aadin
micnaheedu ma aha xaafadii amni kama jiro micnaheedu ma aha micnaheedu waxaa waaya dadka caqligooda ayaa dhibaato haysa dadka maskaxdooda wax ku duuban yihiin dadkii baan weli kalsooni ayna helin ay maaragtay ku tagaan meelihii waanakii habeen dhaweyd samaynay in aan lix wasiir iyo aniga in aan seexanno oon habeenkii ilaa iyo kowdii aan ku caweynaynay hoteelkii la dhahayo hotel garguurta oo hoteel aada u weyn oo wanaagsan oo qurxan ah taasi waxay ahayd inaan tusno maaragtay hoteelkaas marka shan iyo toban dollar isagoo qualitigiisu aada u sarreysa ay shan iyo toban dollar lagu seexda labaatan dollar lagu seexda hoteeladii udhexaysay madaxtooyada ilaa iyo number afarna sideetan ilaa lixdan baa ugu yar lixdan dollar baa ugu yar marka waxaa weye dadkiibaa psychologically waxay aaminsan yihiin intaasi ma aha dadkii oo keliya dadkii mas-uuliyiinta ahaa masel waxaa la rabaa wasaaraduhu inay fidaan oo ay tagaan magaalada masel wasaarada difaaca waxaa la rabaa inay tagto meeshii waa la dhisay xaruntii difaaca inay tagto ciidamada dadka haysta inay xaggaas degaan baa la rabay in maaragtay madaxtooyadii lagu soo aruuro oo keliya maahayn marka waxaa waaye dadkiibaa psychological waa waxaan kuu leeyahay dadka maskaxda in laga xoreeyo ayay u baahan yihiin yacni physically magaaladii amniga u tahay laakiin maskaxdii in laga xoreeyo u baahan yihiin marka waa taas weye laakiin yaaqshiid iyo iyo warta nabadda meeshaad wardhigleed ahday warta nabaddaan dhahnaa warta nabadda iyo iyo yaaqshiid kama amni xuma number afar iyo hodan iyo xamar jajab iyo muxuu ahaa iyo waaberi iyo kama am iyo xamar weyne kama amni xuma laakiin waa maskaxdii maskaxdii baan rabnaa marka inaan bedelna aan rabnaa waxa aan samaynaynay saakay waxaan isu keennay ilaa iyo boqol dhalinyarahan isu keennay orod hal mayl ah inaa marka ayna cabsi jirin anigaa ordahayay anigaa la ordahayay dhalinyaradaas anigaa la ordahayay hal mayl ah hotel wehliya ilaa iyo daljirka dahsoon baan ord subaxii ordaynay maxay kutusaysaa taasi waxay kutusaysaa magaaladan inay amni tahay laakiin haddana waxaan ugu talagalay mashruucyadaas inaan dadka maskaxdooda ku xorayno oon cabsida ka saarno laakiin ogow ummadani labiya labaatan sano ayaa cabsi iyo dil iyo dhiig iyo barakac iyo iyo gawrac iyo waxaas uga hayay marka in maskaxdii laga xoreeyo mudday u baahan tahay n waxaa hadda aada usoo noqonaya dadka qurba joogta ah oo iyaga laga yaabo in fikrado cusub ama curin cusub ganacsiyo cusub mashaariic cusub ay la soo noqonayaan maxaa siyaasada oo loogu talagalay in lagu maareeyo arrimahaas
su-aashaasi waa su-aal wanaagsan aad baadna ugu mahadsan tahay waxaad la socotaa waan ogahay diaspora fara badan baa kusoo noqotay qurbajoog fara badan baa kusoo noqotay su-aashu waxaa waye marka qurbajoogtii maxay qorshe wataan horta maxay u yimideen masahan baa marka hore bal meeshii inay amniga ila cabsidii hadda waxay ku dambaysaa dadka dibadda jooga qurbajoogtii cabsidii ku dambaysaa dadkii muqdisho u joogay way arkeen waa kalsooni bay bixiyeen investmentay samaynahayaan guryahoodii bay dhisanahayaan hoteelay furahayaan dadkii qurba joogta marka cabsi baa ka jirta waxay qofkii wuxuu umalaynahayaa in meeshii laysku qalanhayo umalaynahaya marka qaarna waxay u imaanahayaan sahan inay sahmiyaan magaaladii waxa laga sheegahayo amniga iyo wanaagga masaxbaa mase waa run inay sahmiyaan oo way dib bay u noqoneen wakti yar bay joogi laba asbuuc saddex asbuuc bay joogi waa noqonaya dadna kalsooni waaba soo guureen oo caa-ilooyin soo guuray baa jira dadna waxa weeye waxay fiirinahayeen opportunity bay fiirinahayen opportunity ugu fiican ee maalgashi ku samayn lahayeen ayaan dhow ayaan dhoweyd marka sidaan uga faa'iidaysano shir baan u qabanay talaadadii hore shir baan u qabanay in ayaka ay aan u abuurno maaragtay jawi ay ku sheekaystaan oo ay fikri dad baa soo bandhigay marka mashruuc real estate inay ka dhisaan magaalada waa waana loo baahan yahay real estate-ka ay ka dhisayeen south africa iyo real estate-ka ay ka dhisayeen nairobi iyo kan tanzania ka dhisayso believe me waxaa uga qaalisan inay xamar ka dhisaan xamar qiimaha ay uga helayaan ugama helayan nairobina ugama helayaan ugamana helayaan tanzania ugama helayan marka waxaan leenahay qurba joogta ha soo timaado caqli iyo hala timaado aqoon iyo iyo maal hala yimaadaan magaaladoodii wey waana soo dhaweyneynaa annaguna dawladda waa ayaan dhaweyd waa maqlaysa madaxweynaha wuxuu ballan qaadaa london in ay qoladii warshada samaynaysa in dhul free a la siinahayo warshado wax soo saar leh dadkii samaynahaya iyo isbitaallo dhul free ah la siinahaya marka waxaas oo dhan waan soo waan soo dhaweyneynaa dawladduna policy hadda waxaan filahayaa mar dhow baarlamaanku markuu soo noqdo in policy oo maaragtay investment policy amase investment amase investment protection si dadka ama ajnabi ha noqdaan ama soomaali ha noqdaan dadka maal gashanaa in xoolahoodii ammaan ay helaan oo la badbaadiyo oo aan maaragtay aan qalad laga gelin in ay baarlamaanku marsiiya ayaan rajaynahayaa
mar sii horreysa waxaad ka dhawaajisay in dhibaatooyin xagga dhaqanka ah xeebta liidoo kale oo qof walbaah oo hadda qurbaha ka yimid uu tagayo inay ka jiraan maxay maxaa ka mid a caqabadahaasi aad ku aragtay xeebta liido maxaase is leedahay wax waa looga qaban karaa
labasi xeebta liido maasha allah waa buuxdaa khamiista iyo jimcada meel la kala istaaga ma laha aad baan ugu faraxsan nahay waana raalli baan ka nahay waagii horena annakaa ugu yeernay iyadoo cidlaa oo qofna joogin annakaa tagnay ugu yeernay xeebta dhahnay imaada xeebta liido oo arka maga yani quruxda badiina iyo xeebtiina quruxdeeda u imaada usoo fasax taga annakaa dhahnay hase ahaatee dabcan dad wanaagsan baa jira dad xunna waa jiraan meel kastayna joogaan dad xun iyo dad fiican qurbajoogtu investmentay gashteen maqaayado waaweyn bay ka sameeyeen xeebta liida agaarkeeda oo ilaa habeenkii afar saac mashquul ah oo laga cashaynayo oo la fadhiyo laakiin dad yar oo fi'a yar oo ayaa waxay bilaabeen marka in ay maaragtay ummaddani anshax bay leedahay iyo dhaqan iyo diin bay leedahay dhaqankeeda iyo diinteedana in la ilaaliyo weeye marka dad baa bilaabay marka anshax xumo in ay dariiqii maaragtay ay isku qabqabsadaan amase wiil iyo gabar inay maaragtay meesha isla dhex seexdaan oo maaragtay ummadii anaaba fadhiyey aniga bada maqaayadda anoo fadhiyo ka ka qadaynahaya qadiyaddu waa duhur anaa arkahayay qaarna waxay samaynay gabadhiibay waxay ku ridahayaan waxay ku ridahayeen garaanjartan oo oo lugta baabuurka ee buursan bay ku ridahayaan badii bay u jiidahayaan gabadhii marka dabaal ma taqaano badii markay u jiidaanay gabadhii ay maaragtay ay ay ay siday doonaan uqaqabanahayaan maaragtay waan aragnay indhaheenaan ku aragnay marka waxaasoo dhan baan diidaynaa anshaxumadaasoo dhan baan diidaynaa booliis baa marka tegahaya dadku waxaan rabnaa inay dabaashooda iyo si wanaagsan u dabaashaan laakiin anshax xumo lama aqbali karaa ummaddan waa in la ilaaliyaa dhaqankeeda iyo diinteeda iyo dareenkeeda in la ilaaliyo weye taas wey waxaan ka hadlayno marka dad badani waxay dhaheen hadalkaasi in uu soo jeedinayay in al-shabaabka laftirkooda ay qiil ugu noqoto inay dhibaato ka geysan karaan oo ay dhahaan fidnaa meesha ka jirto caddayntiina waa tanaa ma u aragta adiga inay saameyntaas yeelan karta waxaasi waa khuraafaad waxaas shabaab annaka diin nooma sheegahayaan shabaab diin hadday haystaan ayakaa ku xadgudbay shantii diinta inay ilaaliso loo soo dejiyay ay ku xadgudbeen diintan inay dhiigga ilaaliso ay ku xadgudbeen dadkii qof ashahaadada inay midib xun ku gowracaan diintan inay cirdiga iyo karaama iyo sharafka qofka ilaalisa raggii naagahoodii bay ay qabsanahayaan oo kufsanahayaan oo ay gursanahayaan ayagoon xalaal ahayn diintan maalka ummadda inay ilaalisa loogu talagala ayakiibaa maalkii ummadda dhacahaya shabaab annaga diin kama qaadanayn diinna kama baranayn diinna nooma nama barahayaan shabaab waa mujrimiin dadka laynahaya dadka barakicinaya dadka dhiigooda cabahayay taasi uma noqonayso laakiin kuwa ku gabanaya hadalkaas ku gabanaya waxay yihin kuwa fidnada wada ayaga naftigooda ma aha shabaab shaqo kuma laha diinna shaqo kuma laha anshaxna shaqo kuma laha ninka anshaxa samaynaya waa inuu asagoo anshax leeyahay anshaxooda marka inay dhiigii ummadda banaystaan xoolihii ummadda banaystaan hantidii ummadda banaystaan sharafkii iyo cirdigii ummadda inay banaystaan annaku waxaasi waxaan fikirkaas ma iibsanayno fikir saxana maaha guddoomiye maalmahanba waxaa imaanayay magaalada muqdisho fanaaniin iyo abwaaniin kala duwan oo sheegay in aad adigu casuumad u fidisay inay magaalada yimaadaan maxaa u aragtay inay muhiim u tahay soo noqodka fanaaniinta iyo abwaanada waxaa jira magaaladan dad la yaqaano icon ahaa jira dadkaas iconka a marka magaalada caadi inay noqotay waxay matalahayaan imaashadooda waxay matalahayaan inay magaaladan caadi noqotay matal dadka fanka iconka ku ah matal xudaydi xudaydi waa waa nin weyn hadda oo da- noqday laakiin imaashadiisa xudaydi baa ku soo noqday magaaladii muqdisho qiimay noo leedahay annaka qiimay noo samaynaysa waad ogtahay waxaa magaalooyinka market marketing baa loo sameeyaa suuqgeyn baa loo sameeyaa meeyarkaana ka mas-uula magaalada inuu suuq geeyo oo magaaladiisa uu qurxiyo ammaano ayaa inuu gado oo maaragtay investment iyo wax kasta in la gashto magaaladii inuu maaragtay adduunkii indhihiisii ka bedelo mas-uuliyadna saara weyo shaqadeena kamid a therefore marka waxaa weeye xudaydi baa kusoo noqday magaaladii xadraawi baa magaaladii kusoo noqday axmed naaji baa kusoo noqday raggii fanaaniintaha la yaqaanay ama gabdhihii la yaqaanay ayaa kusoo noqday magaaladii magaalada marka waxay waxay fariin bay diraysaa magaaladii inay caadi noqoto waan soo dhaweynaynaa fanaaniinta dhan waan soo dhaweynaynaa waan jecelnahay inay yimaadaan waan jecelnahay inay dadkeeda ay kala qayb galaan sababtoo ah dadka maskaxdii in laga bedelaa muhim ah labiyo labaatan sano dagaal dad ay ku socotay oo maskaxdoodii ay bede isbedeshay baa jira dadkii marka in la soo celiyo oo walaaltinimadii fanaaniintani astaan waxay u ahayd midnimada ummadda astaan u ahayd marka fanaaniintii hadda ay qabiil qabiil u kala guuraan oo ninba meel ku cararo waxay isu keenidda ummadda iyo isku xiridda ummadda astaan u tahay marka waan soo dhaweynaynaa dadka fanaaniinta ee dibadda jira oo dhan jubba iyo xasan aadan samatar iyo maaragtay hibe maxamed hibe nuure iyo maaragtay fanaaniintaasoo dhan baan u yeeraynaa imaada magaaladiini imaada ayaan leenahay waxaan rabnaa intay yimaadaan inay riwaayadood ay dhigaan degooyin ka dhigaan lacag lagu galo tiyatarka lagu dhisaan rabnaa maaragtay ay qayb ka qaataan tiyatarkiiyo marka qurxan inay noqdaan marka waan soo dhaweynaynaa farxan xidig baa nala joogay il iyo wax la jira haddan la jooga gabadhiibaa raxmed ruuxi baa soo socota lab foolaa noo yimid ugu dambeyntii guddoomiye waxaa jira in dad badani ay ka cabanayaan in dhulalkoodii guryahoodii la haysto oo aanay ku noqon karin magaalada muqdisho ama aanay heli karin dhulkoodii dib u heli karin dadka cabsidaas weli ay ku jirto oo u badan dadka qurba joogta ah oo qaarkood guryihii ay ku dhasheen aanay tegi karin ama dad kale ay haystaan maxaad u ballan qaadaysaan oo aada is leedahay inta kusoo noqdaan guryahoodii ama hantidoodii dib waa ugu hanan karaan yiri annaku ma rabno in banaanka iyadoo la joogo laga calaacalo ma rabno calaacal waxba ma keenahayo dadka qof banaanka joogo dhahay gurigeygii baa la haystaa ile gurigi waxaa la rabaa document cad in lala yimaado waxaa la rabaa markhaatiye in lala yimaado hadduusan documentskii ay dhumeen waxaa la rabaa markhaatiye in lala yimaado deriskii iyo dadkii dhamaa dadkii yaqaana inay markhaati la yimaadaan in markaas dadkii inay sheegtaan gurigii laakiin american joogaa amase waxaan joogaa ingiriiskaan joogaa dhulkaasaan leeyahay ha laiga qaado male mechanismkaas weli maanaan gaarin dadka ha yimaadaan gurigeygii waa kan haddahan warqado document qofkii haysta hala yimaado qofkii warqadahan haysana markhaatiyadii hala yimaado waa looga saaraya shaki kuma jiro in laga saarahayo qofka guri qof soomaaliya qof kaleo soomaaliya gurigiisa ma haysan kara xaqna maaha cadaaladna ma aha soomaalinimona maaha islaamnimona maaha wax anshaxa ku fiicanna ma aha immoral wey qof nool gurigiisii inaad xoog ku deganaatid waa immorality maaha waa maaha wax la aqbali karo mujtamacna nabad raba oo civilization raba oo ummadnimo iyo dowladnimo inay u socoto raba wax ay ku dhaqmi karaan maaha aada umahadsantaa guddoomiye guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo Thank you.